barnaamij gaar ah oo markaa looga hadli doono dhismaha nabadda waxaana markaa galabta inoola diyaara waryahayaga axmed cabdi maxamed toronto
maxamed yarow
صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم سنذي فرضك أوغا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah aan uga hadlayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhismaha nabadda barnaamijkan gaarka ah waxaa igala qaybgelaya oo marti igu ah maslax cumar cabdi oo ka socda ururka shaqaalaha jubbaland iyo sagal faarax maxamed oo ah xubin ka tirsan ururada dhallinyarada ee jubbaland anigoo axmed cabdi maxamed ayaa barnaamijka idiin daadahaynaya qaybaha ugu dambeeya ayaan siin doonaa dhegaystayaasha inay kaga qayb galaan iyaguna qadka telefoonka oo wixii aragtidooda ah ay nagula wadaagaan barnaamijkan waxaa hirgelinaya hay-adda jubba foundation oo ah hay-ad maxalliga oo ka shaqaysa arrimaha dhallinyarada iyo weliba dhisidda nabadda iyo radio kismaayo ayaa iska kaashanaya
في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان رمضان رمضان كريم
waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilownee maslax cabdi cumar oo ka socda ururka shaqaalaha jubbaland ayaan marka hore siinayaa maslax sideebaa dhallinyarada ee soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda iyo weliba ka hortagga colaadaha soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، aad iyo aad u mahadsan tahay ee oo ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo barnaamijkan Ee, markii laga hadlo in dhalinyarta door noocee ay kuleeyihiin inay ka qayb qaataan ee nabadda sidaan ognahay ee bulshadu boqolkiiba toddobaatan iyo shan sida lagu qiyaaso waa dhalinyaro ee dhalintana door muhiim ayay kuleeyihin inay ka qaat inay ka qayb qaataan ee micnaha nabadda sida in mararka qaar ay ka qayb galaan ee barnaamijyaha wacyigelinta ama sidoo kale ee inay ka qayb inay sidoo kale ka qayb galaan ee decision making ama meelaha lagu gaaro go-aanada hadday noqoto dowladda hadday noqoto civil society-ga ee waa meel walbaba sidoo kale waxay uga qayb qaadan karaan ee wacyigelinta ee sidaan ognahay markii laga hadlayo ee dhalintu ama- ama ee bulshadu haddii toban qof oo meel socota aad aragto sagaal ama sideed waa dhalinyaro sidaa daraaddeed haddii wacyigelinta ay dhalintu inta badan ay ka qayb qaataan waxaan u malaynaya in bulshadu ay inta badan ee dhalintu ay ka qayb qaadan karto nabadda dhalintu midowdana waxaan waxaa waaye in yacni inuusan jiri karin wax khilaaf ama wax colaad ah marka door muhiim ayay kuleeyihiin dhalinta ee arrimaha nabadda
ee waa gartay ee markan waxaa siinayaa ee sagal faarax maxamed ee sagal ee waxaa ka mid tahay ee dhalinyarada jubbaland ayaa ka mid tahay ee bal qaabkee baad maaragtay ee dhalinyarada uga qayb qaataan dhisidda nabadda
marka hore waanu ku faraxsanahay barnaamijkaana galabta qayb kaala ahay Een, dhalinyarada horta marka ugu horeysa qofku waa inuu ku jirto wadaniyad qofka hadday wadaniyad ku jirto ama dal jacayl ay ku jiro dabcan waa uu ka dul ka dhex qaadan karaa qeybta ugu weyn uguna muhiimsan buu ka qaadan karaa nabadda waxaa laga yaabaa qofka maanta hadii la dhaho qabiilkaaga u hiili ama dagaal u gal qabyaalad ahaan inuu qabyaaladaas iyo qabiilkaas si ugu wen yihiin darteed inuu daacad u ahaado shaksi qabqabla ah ama qabiilkiis ah laakiin taa bedelkeeda haddii ay sidaas ugu xoogan tahay qabiilkiisu haddii ugu xooganaan lahayd nabadda oo daacadnimo uga ahaan lahayd waxaan aaminsanaha dhalinyaradu qeyb weyn weyn weyn oo lixaadla ayay ka qaadan karaan inagoo ognahayna wadan walba inay dhalinyaradiisu tahay cududa uu ku faano oo lasugu faanayo awood gooni ay tahay oo xitaa ciidamada ay ka awood badan yihiin dhalinyaradu
jubbaland markaan joogno weliba sidee bay dhalinyarada uga qeyb qaataan arrimaha horumarinta nabadda iyo dhismaha nabadda way uga qeyb qaataan weliba si aad iyo aad iyadood moodid hadda dhallinyaradan inay wax soo fahmayaan siyaabihi horena ay ka fiican yihiin aad moodid dhalinyarada dhexdooda inay qabanayaan wacyigelin oo kale traino kala duwan inay qabanayaan oo kale iyagoo ku wacyigelinaya dhalinyarada inay iska daayaan waxyaabaha qaldan iyo qaabdarrada ay sameynayaan isdhexgal bulsho ay sameynayaan marka dhalinyarada reer kismaayo gaar ahaan si fiican bay uga qayb qaataan reer jubbaland guud ahaana way ka qayb qaataan si qurux badan ay uga qayb qaataan iyadoo weliba aad mooday habacsanaan inay jirto dhalinyarada cid xooga sii saaraysa ama tariino gaara u diraysa ama barnaamijyo dheeraada u qabanaysa aysan jirin oo ay u baahan yihiin weliba waxna kala daadsiin u baahan yihin lasii xoojiyo haddana waxaad moodaa xoogaa inay sidii hore soo dhaamayaan oo ay soo baraarugayaan
maslax waxaan ka hadlayno waa dhismaha nabadda waayo dhalinyaraduna waa dadka ugu badan oo markii colaad laga hadlaayo loo adeegsado marka halkii colaad loo adeegsan lahaa in iyagu nabadda ay ka shaqeeyaan sidee baa dhalinyarada loogu baraarujin karaa
waa mahadsan tahay dhalintu inta badan waxaa wax walba oo qabta ayaga waay sidaan horey u sheegin haddii toddobaatan boqolkiiba todobaatan iyo shan dhalinta waayo markii laga hadlo colaadda inta badan waxaa moodaa inay dhalintu loo adeegsado ama ay hogaamiso maadaama aan ognahay dhalintu fikirkooda inuu fikir qaldan intii laga dhaadhiciyo in la yidhahdo dagaalka gala ama iyagoo lacag loo ag- loo adeegsanayo taasna waxaa looga hortegi karaa markii dhalintu shaqo abuur loo sameeyo ama dhalintu wacyigelin loo sameeyo ama loo sheego inay muhiim tahay inay ka qayb qaataan duuldhiska iyo sidoo kale inay iska dhaafaan arrinta qabiilada sida walaashii ay sheegtay marka inta badan waxaa looga qayb qaadan karaa ama looga reebi karaa markii wacyigelinta aada u badato ama tababarada iyo sidoo kalena shaqo abuur loo sameeyo dhalintu waxay ku mashquulaan ay helaan
waa gartay in laga shaqeeyo waddan dhan nabadiis wax yar maaha waa mas-uuliyad aada u weyn ma kula tahay dhalinyaradeenna in hadda ay u diyaarsan yihiin in ay ka qayb qaataan dhismaha nabadda
aada iyo aad dhalintu waxaad moodaa maalmahan aada ugu dam- u dambeyso inay aada u fahmayaan dawladda waxay tahay ee sidoo kalena dagaalkana ay ogyihiin waxay tahay marka aniga waxay ila tahay dhalintu inay aada iyo aad ugu diyaar garowsan yihiin inay ka qayb qaataan nabadda sidoo kalena inay peace building ama nabadda ay si aada iyo aad uga qayb qaataan waana waan waana ku taageersanay arrintaas
waa gartay sagal ayaan markaan siinayaa sagal dhalinyarada marka ay ka qeyb qaadanayaan dhismaha nabadda waxyaabaha laga rabo dhalinyaradaasi inay ku sifaysan yihiin ama ay leeyihiin maxay tahay
qofka marka ugu horeyso horta waa inay leeyihiin faham guud oo ay fahamsan yihiin waxa ay ka qeyb qaadanayaan iyo waxa ay ka hortegayaan qofka markaan dhahno waa inuu fahamsan yahay waxa uu ka hortegaya dabcan waa inay arbushaad iyo waxyaaba lamid ah markuu usoo tafaxayda maanta uu qalabkiis u qaatay inuu nabad ka shaqeeyo qofkii waa inuu kooda horta yahay qof aqoon leh oo aqoontiisa ay dhisan taha waayo qof markuu aqoon leeyahay waxyaaba fara badan ee dabar buu yeelanayaa dee waxyaabaha qaldan ka celinaya marka labaad inuu qofka isagu qof wacyigashan oo isagu naftiisa buuxan inuu yahay oo wacyigelin fiican haysto waxbarashadii iyo wacyigelintii iyo qof markuu isku helo taakuleyn uu dad uu ka helayo la leeyahay waxaasaas dadka ku taakulee maanta oo tusaalehan inaa maanta dad isugu yeero kale ama meel isugu keeno kale waxay u baahan tahay qarashaad kale oo dheeri ah marka anina aqoontiina aan leeyahay marka waxaan dhihi karaa qodobka kooda loo bahan yahy waa aqoon iyo qofkii wixii fahamsan
waa tahay dhegeystayaal halkaa nagala socotaan waa radio kismaayo waxaan ku jirnaa barnaamij gaara aan uga hadlayno doorka dhalinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhismaha nabadda iyo weliba ka hortaga colaadaha barnaamijkanna waxaa iska kaashanaya hay-adda jubba foundation oo ah hay-ad maxaliya oo ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada iyo nabad dhiska markan waxaan siinayaa maslax ustaad maslaxaan siinayaa ustaad dhalinyarada soomaaliyeed fursad ma u helaan inay tagaan goobaha lagu gaarayo horumarinta go-aamada horumarinta nabadda
Eh, waa mahadsan tahay taas waxaa moodaa inaan wax yar ka lii- ka liidano Eh, markii laga hadlayo decision making ama go-aanka meelaha lagu qaato dhalintu boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan eh, kama qeyb qaataan taasina waa tan wax yar hoos u dhigtay in aan helno dhalinyaro fara badan oo tahriibto ama sidoo kale me inta badan aan iskugu soo bixin Eh, marka waa muhiim in dhalintu laga laga qeybgeliyo arrimaha go-aamada sida dowlad dhiska ama heshiis bulsho iyo wuxuu ahaadaba laakiin inta badan kama qeyb galaan aniga saa aaminsanahay
maxay tahay sababta aysan uga qeyb gelin ee sababta ay uga qeybgelin waxaa waaye in dhalintu inta badan ay ku badneen boosasha dowladda eh, sida xilasha hoosar sare iyo inaysan u helin fursado marka qaar ay meelal qaar ku tagin sh- iyo shaqo la-aantii oo badan qofkii laga yaaba inuu cilmigii ama fursaddii wixii cilmigii inuu leeyahay balse uusan lahayn eh, chance uu ku tago meeshii ama position weyn uu hayn so arrintaasaa keenaysaa qofka inuu meelahaas uu ka qeyb gelin
sidee baa marka looga qeyb gelin karaa inay maaragtay ay tagaan meelaha go-aamada looga gaarayo horumarinta nabadda iyo dhismaha nabadda kow waxaa loo qaybgelin karaa kow horta dhalinta inay midoobaan iyaga naftooda Eh, dhalinta ay noqdaan dad ayaga isla socdo boqolkiiba eh, boqol Eh, go-aankooda iyo wadajirkooda uu hal noqdo Eh, sidoo kale ay ka qeyb qaataan ayaga naftooda dowla- dowladiska wacyigelinta arrimaha shaqada arrimaha gargaarka Eh, sidoo kalena inay l- la yeeshaan fariisimo ama wadahadal dowladda si dowladda naftooda ee u dhegeysto taladooda sidaas ayaan raj- sidaas aan umaleynaya in looga qeyb gelin karo
haye sagal maxaad ku daraysaa
su-aashay kusoo celaan
Een, dhalinyarada s- ma tagaan goobaha go-aanada looga gaarayo horumarinta nabadda waddanka
waxaan dhihi karaa runta markii la fiiriyo taas inta badan ma tagaan dhalinyaradu hadday tagaanna waa hal fara ku tiris ah Een, waayo maanta waxaa jirto qof markii ama lasoo dooranayo ama meel la geenayo waxaa isku tagaan odayaasha nabadda iyo qof maxaan ku dhahaya dowladda ay soo dooratay iyo qof ay maxaan ku dhahaya laga yaabo inayba beesha soo dooratay meesha geysatay marka dhalinyaradii goobihii siyaasadda inta badan door muuqda kuma lahan maalmaha dhalinyarada waxyaabas luxusu way jiraan waxyaaba iyaga qabsadaan way jiraan oo dhalinyarada dhiiri- dhiirigeliso laakiin dhalinyarada soomaalida waxay iskaga badan yihiin dhalinyaro intooda badan waxbarashadooda iyo aqoontoodii waxyaabay ku mashquulsan markay wax soo bartaan intooda badan laga yaaba inay iska tahriibaan meelo kale iska galaan ama meelo kale loo kala adeegsado laakiin inta badan goobaha aniga ahaan sigal ahaan kama muuqdaan goobaha siyaasadda maxaa ka hor istaagaya goobaha inay tagaan waxaa ka hor istaagaya een, waxaa la yidhahda maanta een, dhal- dad- so- dadkana soomaaliyed waxay kusoo doortaan waxa la yidhahda four pointy five marka nin dhalinyara oo yaroo labaatan jir mise shan iyo labaatan jir maanta markuu odaygiisa usoo istaago uu yidhahdo waxaan rabaa inaan halkaas ka qayb galo ama xildhibaan noqdo ama inaan noqdo ra-iisul wasiir aan halkaas tago wuxuu leeyahay nin hebel oo afartan iyo dhowr jir ah baa ii jooga oo kursiga asaga marka kaga soo hormar ninkaasa nin caaqil ah ninkaasa nin weyn ah marka dhalinyaradu cuslaatay dal la yidhahdo oo dad waaweyn ah oo wax yar kadibna odayaal noqonaya baa kuraastii wada fadhiya baa kuraastii ku matala xaqiiqda marka laga hadlo door muuqda kuma lahan waxaa hortaagana waa oday dhaqameedka intooda badan aniga ahaan aan ku eedeynayo waa gartay Een, iyagu maxaa u diidan inay isku dayaan inay iyagu kuraasta ay tagaan oo caqabada haysata maxay tahay qabada waa sidaan kuu sheegay oo qofkii maanta tusaale markaa maanta anigii oo qof yar ah oo laga yaabo inaan labaatan iyo shan iyo wax ka hooseeyaan ahay iyo nin dalkayga ka socdo oo maxaan ku dhahaye afartan iyo dhowr sana jiri markii meesha wada tago caqabada u horeysan soo celinaysa waxay tahay la leeyahay qofkan aqligiisa ma buuxa ama ma fadhiyo oo qofkan waa inuu qof weyn yahay marka hore caqabadaha asaasaas leeyahay anina hortaagan yihiin khibrad ma laha calaashan ha waa lagu- way leeyihiin khibradii iyo aqoontii laakiin laguma fiirinayo laguma titaabinayo Mm.
oo waxaa la isleeyahay dadku waxay aaminsan yihiin qofku markuu qof weyn yahay inuu maxaan ku dhahay waxyaaba badan uu garanayo ninka nin yar intuu geedka buu Sidee tala ka uga- boodaa sidee looga gudbi karaa bay markaas?
isleeyihiin waxaa looga gudbi karaa horta kooda dhalinyarada inay maxaan ku dhahay ayaga isku duubnaadaan oo ayagii marka dhalinyaradii oo dhan isku duuban ay arkaan dadkii waaweynaa oo yidhaahdaan dee meeshaan dhalinyarada cuslaatay looguma baahneed dadkii oo dhalinyarada wax soo saari lahaa waayo qofka maskaxiisu waa fresh lama uusan soo koobsanin waxyaabihii hore waxaa laga yaaba qofkan inuu usoo joogi weyn waayihii dagaalada sokeeye ay jireen colaado kale inuu ku- le- maxaan ku dhahay uu qof kale la xifaaltamayo iyo waxyaabo lamid laakiin qofkan dhalinyarada maskaxiisu waa fresh aqoon baa ku jirta cilmi baa ku jira waxaa ku jira hididilo cusub oo weli uusan dadka lasoo tartamin uusan dadka dhibaato kusoo sameynin sidaas daraaddeed waa laga faa'iidaysan karaa maskaxiisa si looga faa'iidaysto dhalinyaradu waa in ay iyagu isku duubnaadaan lambar laba bal inay geesniyo muujiyaan oo bal horta ay kusoo dhiiradaan meesha inay tagaan taasaan dhihi lahaa ani
waa tahay de- dhegeystayaal waa mahadsan tahay ee, sagal ee, dhegeystayaasha doonaya barnaamijka inay nagala qeyb galaan waxa ay naga soo wici karaan nambarka laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ayay kaga qayb geli karaan barnaamijka oo ay kusoo gudbin karaan wixii aragtidooda ah iyo si maaragtay wixii fikir oo oo ay qabaan sida dhalinyaradu ay uga qayb qaadan karto horumarinta iyo weliba ee dhismaha ee nabadda dalkeenna maadaama dalkeenu yahay dal burburay oo baahi weyn u qabaa in laga shaqeeyo dhinaca nabadgelyada iyo ammaanka guud ee dalkeena a ku nool lahay ee soomaaliyeed dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ay kaga qayb geli karaan barnaamijka oo ay kaga qayb qaadan karaan
sunnadiyo farka ooga fuqarada sakada waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamij gaara oo aan kaga hadlayno dhismaha nabadda iyo ee horumarinteeda barnaamijkan waxaa iska kaashanaya hay-adda jubba foundation iyo radio kismaayo waxaana galabta marti noogu ah maslax cabdi cumar iyo weliba sagal faarax maxamed oo iyagu ka kala socda ururka shaqaalaha jubbaland iyo weliba ururada dhalinyarada ee jubbaland barnaamijkana waxaan uga hadlaynaa dhismaha nabadda iyo doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin dhegeystayaasha doonaya barnaamijka inay ka qayb galaan waxay naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ayay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan halkaasay noogu soo gudbin karaan aragtida iyo wixii fikira ay qabaan ee ay ka qabaan sida dhalinyarada ay uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda iyo maadaama dalkeenu yahay dal colaado iyo dhibaatooyin badan ee maaragtay muddo badan ay soo haysatay maslax ayaan u imaanaya maslax sidee dhalinyarada soomaaliyeed loogu baraarujin karaa inay door muuqda ay ku yeeshaan dhismaha nabadda ee waa mahadsan tahay dhalinyaradu waxaa lagu baraarujin karaa markii la tuso ee waxay kuleeyihiin bulshada sida qoondada dowladda ee sidaan horey u sheegayba in laga qaybgeliyo arrimaha ee wadatashiga ee in wacyigelin la siiyo in shaqo abuur la siiyo in lagu yeero meelaha go-aamada lagu gaaro markaas ayaa laga qaybgelin karaa waa gartay waxaan eegaynaa dhanka iyo dhegeystayaasha hadda doonaya inay ka qayb galaan barnaamijka ee khadka telefoonka ku jira dhegeystaha ugu horreeya ee doonaya barnaamijka inuu ka qayb galo ayaan jaaniska siinayaa hallo maxamed cabdullaahi oo kaasoo waxay xubniga dhexe waa gartay maxamed sidee dhalinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda
walaale soomaalidu waa inay sida muuqato el ka dhex dhalinyarada waxay ugu ugu ugu ugu kalqaadan kartaa qofka haddii oo dhalinyarnimo lagu xismeenaayo oo haddii dhalinyarnimo looga tagaayo haddii dhalinyarnimo wax walba lagu dhaliilayo horta degdega lagama garta waa gartay
qofkan hadda soo baxay waa jiil yar hadda soo baxay waa jiil yar hadda wax ka hamsan dadkan qur-aanka kaga fadhiyo sida aan umalaysa inuu aaboon ugu dhinto hadda mid adeerkey baana hadda sidiisa tartan inaan la gala aan rabaa aan kursi aan la qabsado ma garata waa gartay
wuxuu ka helay iyo waxaan ka helaa balsirara baa ilaahay adoon ma garata marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahay kora u kacaan gacmo wadajirda wax ku wada jiya soomaali waxaa dhaha xurmad aroorta taas ay noqotaa ma garata waa gartay
laakiin mid hadduu fareero bidix ka baxo oo dowladda wax ka sugeenaa dowladdaa saasna yeeleysa dowladdaa saana yeeleysa hadday dhahdo waa dhibaato waa ma garata waa gartay laakiin sidee dhalinyaradu dhismaha nabadda ay uga qayb geli karaan oo ay uga qayb qaadan karaan
hadda matalan meelo meelaha hadda dowladda ay ku sarayso oo kale haddii dhalinyarada loogu yeero haddii macnaha waxyaalaha faraha badan oo dowladda ee dararka iyo daawada hadda haddii loogu waco dhalinyarada ka waa ka mid qaadan karaa adar ma garan waa gartay
cid oo wacaysa iyo cid oo hadirtaana ma jirto ma garan waa gartay kacadada taasaa keenaysa dhalinyarada waa tahay aada buu umahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan oo barnaamijka uga qayb galayna waa uga mahad celinaynaa waxaan rajaynayaa in dhegeystayaasha kale iyaga doonaya inay ka qayb galaan barnaamijka iyaguna ay naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar marka sagal ayaan siinayaa sagal waktiga ayuu gabagabaa dartiis dhalinyarada maxaad oo fariin aad halkan uga diri lahayd si ay uga qayb qaataan horumarinta dhismaha nabadda
dhalinyaradu horta waxaan dhihi lahaa axmedow kuwda horeta inay samaystaan barnaamijyo iyo qorshooyin iyaga u gaar ah sababtoo ah qofku markuu qorsho iyo barnaamij leeyahay u gaar ah markaas wuu guuleysan karaa lamber labo inay sameeyaan taageerad iyo horumarin ururada dhallinyarada ka shaqeeya ururo arrimada dhallinyarada ahaa jiro ururadaasayt inay horumarsadaan oo ayaga ay ka shaqaystaan sababto qofka hadduu isaga wixiisa dhiiranaan ku darsan waayo shaqadiisa uu dhaha keliya dhallinyaraan nahay maa nala horumariyo wax horumar ma gaarayo laakiin inay ayaga dhiiranaadaan ay yihiin dad aqoontooda buildingka baasintii samaystaan oo ayaga isku xiran inay noqdaan
ustaad haye maxaa ku daraysaa intaana dhegeystayaasha u gudbin
tahay dhalinta waxaan ugu usoo jeedin lahaa ee, siday sheegtay walaashii horta in la helo dhalinyaro midaysan ee, urur ku midaysan heer state heer gobol ilaa iyo heer degmo ee, sidoo kalena ayagana qorshe u gooni ah ay samaystaan ay ka qayb qaataan ee, wacyigelinta iyo sidoo kale ay ka qayb galaan qeybaha ee, capacity-da iyo sidoo kale inay jeclaadaan waddankooda si ayagana ay noqdaan dad u faa'iidiyo dadkooda
waa tahay dhegeystayaasha ayaan fiirin doonaa markaan doonaya inay iyaguna barnaamijka ay ka qayb galaan ee dhegeystayaashuna waxay naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ay kaga qayb qaadan karaan barnaamijka فر يا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود فر يا ربي أركوع أسجودا
waa hagaag dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa radio kismaayo waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhismaha nabadda iyo weliba ka hortagga colaadaha iyo sida dhallinyarada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya markan inuu ka qayb galo barnaamijka halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaalle marka hore magacaaga iyo halkaa naga soo wacayso waa mahadsan tahay magacaygu waa iftiin maxamed ibraahim waxaa idinka soo wacayaa goobweyn
waa gartay maxamed sidee looga qayb qaadan karaa dhalinyarada ay uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda iyo weliba ee horumarinta nabadda wallahi dhismaha nabadda iyo horumarinteeda dhalinta wax badan badan ay ka qayb qaadan karaan dhalinta mar walba waa udubdhexaadka wax walba waxaan isdhihi karaa dhalinta markii la fiiriyo xaaladda hadda ay ku jiraan oo ah xaalad aada u adag oo dalkii eh, dhibaatooyin badan markii ay ku dhaceen waxa waaye dadkii xaalado badan ay iska galeen laakiinse na waxa keli ah ee hadda u furan dhalinta waxa ay tahay inay fahmaan dantooda dantoodu waa in ay markaa ahaadaan kuwo isku tashada oo welibana n isku keena n dhalinta yeeshaan tiimam n dhabtii n markaa taa la helo oo dhalin midaysan la helo waxa waaye nabadda iyada imaanaysaba waxa maantay marka la dhaho dagaal iyo tahriib iyo wax walba waxa saamaynta ugu weyn ku yeesha waa dhalinyaro marka dhalinyarada iyagaa loogu baahan yahay annagana waxa weeyaan mar kasta haddii aan dhalinyaranahay dalkeenna inaan iska dhiyi jibinna ma ahan dalkeenna in aan tabcanno oo welibana aan u tashanno waa waajib noo yaal
waa tahay aad baa umahadsan tahay maxamed oo naga soo wacayay deegaanka goobweyn ayuu kaasi ahaa kana qayb gelayay barnaamijka ee, gabagabadii ayaan taaganahay maslax waxaan si- ee, siinayaa ee, hal daqiiqo inaad kusoo koobtid ee, fariintaada aa u diraysid dhalinyarada Ee, fariinta u dira dhalinyarada waxaa waaye ee, maadaama dhalintu ay yihiin toddobaatan iyo shan boqolka bulshada in ay ka qayb qaataan nabadda sidoo kalena ay ku midoobaan ee, ay midoobaan ee, si dowlad dhiska iyo xaaladaha kale ay uga qayb qaataan waana mahadsantahay waa mahadsan tahay sagal haye
xirnaan iyo midow iyo mar walba dad aqoontooda dhisan tahay iyo xirfad leh inay noqdaan oo dad yool iyo barnaamijyo gooniya leh ay noqdaan waa mahadsan tahay waa tahay intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa ean uga hadlaynay dhismahan ee sida dhalinyarada ay uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda iyo ka hortagga colaadaha barnaamijkan waxaa taaba gelinaysay hay-adda juba foundation oo ah hay-ad maxalli oo ka shaqaysa arrimaha dhalinyarada iyo weliba dhismaha nabadda waxaa igala qaybgelayay barnaamijka oo qeyb igala ahaa maslax cabdi cumar oo ka socda ururka shaqaalaha jubbaland iyo sagal faarax maxamed oo iyadana ah xubin ka tirsan ururka dhalinyarada ee jubbaland anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada iyo iskudubareedka barnaamijkana waa maxamed yarow inta aan ku kulmayno barnaamijkan lamid waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
صوم صوم صوم صوم